dareennada ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa saameeyey dadka ku dhaqan somalilan waxaana inta ugu badan dareen celin u badan tacsi iyo la wadaag murugo ay marinayeen baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda somalilan oo qoraal ka soo saartay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho waxay ku tilmaantay wax laga xumaado islamarkaana waxay tacsi u direen dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxyadaas wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhegta sacad cali shire ayaa v o a u sheegay in dulucda qoraalkaasi uu ahaa tacsi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah arrinkaa runtii foosha xun ee ka dhacay muqdisho waanu ka xunnahay waxaanu ka tacsiyadeyneynaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii halkaa naftooda ku waayey waxaanu leena ilahi subxaanahu watacaala naxariistiis jannaha ka waraabiyo inta dhaawacanteena waxaanu ilaahi subxaana watacaala uga rajaynaynaa si deg dega inuu caafimaad u siiyo geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer faysal cali waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa isna tacsi u diray shacabka soomaaliya musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucud oo isna v o a la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax la taro dadka dhaawacmay iyo ehelada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi waxaan leeyahay dadkaas dhintay waxaan leenahay waa dad soomaaliyeed soomaali qura kamay dhiman soomaali waa isku jir qura haka ahaataa kale dowlad ha ahaatee laakiin waa isku mid oo jir qura marka waxaan leenahay dadkaas uu inaga wada dhintay ilaahay samriya iimaan ha inaga siiyo iyagana ilahay jannada ha ka waraabiyo gacangadarha ayaa disheeye waxaan leeyahay dadka dhintay ilaah u naxariisto dadka eheladii ay ka dhinteena gacan ha loo geysto agoon bay ka tegeen carruur bay ka tegeen hala ilaaliyo kuwa kuwa dhaawacan iyagana hala baxnaaniyo gacan ha loo geysto waa bilaa xuduud reer somalilan reer jabuuti reer kelka shinaad reer n f d intuba waa xilina saarane haloo gurmadaan leenahay geesta kale guddoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi muuse biixi cabdi ayaa isna tacsi u diray ehelada dadkii qaraxyadaasi ku dhintay islamarkaana caafimaad ugu duceeyey dadka dhaawacmay barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa